wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadane bare ducaalow ka hadlayay goob fagaaro oo ku taala degmada burra ayaa waxa uu sheegay in hoosu dhac uu ku yimid dhammaan qulqulatooyinkii kala duwanee kooxda al-shabaab ee ka geysanaysay gobolkani ducaale ayaa waxa uu sheegay wada shaqaynta dhowey shacabka ay la sameeyeen laamaha amniga inay horseed u noqotay in xasilooni guud ahaan gobolkani laga helo shacabka zaa'id buu noola shaqaynayaa nabadgelyada waa shay muhiim ah haddii nabadgelyo la waayo carruurtiina iskuul ma aadayiin haddii nabadgelyo waayo hooyada bacadaha ma furanayso haddii nabadgelyo la waayo wiilkeenna bodhaboodha ma ka shaqaysan karo haddii nabadgelyo la waayo hataa masjidka lama aadayo marka waxaa idinka baryaa reefaafi jamac culummada odayaasha hooyooyinka dhallinyarada mas-uuliyada ka saaran inaad nabadgelyada waddanka nagala shaqaysiin diyaar muutiin diyaar muutiin gacmaa ka hortaagan al-shabaab la dagaalna diyaar muutiin ducaale ayaa waxa uu difaacay in ay jiraan tiro dad oo laga qabtay gobolka taasoo uu ku sheegay in ay yihiin kuwaasi kuwa tuhon uu soo galay wuxuuna sheegay sababtay dowladdu u qabatay inay tahay in dareen dhankooda uu jiro ayaka iyo xulafadooda waxa waddankan joogaan xulafadooda iyo kuwa shaha u kariyaan kuwa boodhaboodhaga qaadka u geeyaan wax u geeyaan shaqo ayaan ka qabannay qof kasta oo la xiriirana waar baan ka haynaa soo haddaan magaalada burraa imaanno oo adig keli aan gacanta ku qabanno raad baa ku soo gale su-aashana isweydi adig keli maxaad lagu qaban oo dadka kale shacabka burraa jooga loo qabanaynin oo jiifka loo qabanaynin anigana waxaan la hadlaa sidii wiilkiinoo kale laakiin hadda xildhibaan mi wasiirka difaaca waddanka laakiin shacabka fiican qof taaban ma laho nin taaban ma laho laakiin ninkii dhoo toban kun oo shilin aan jeebka gashana oo al-shabaab aan ka soo qaatay tobankaasi to meeshan kuma marayso waan kaa soo ridaynaa waa lagaa soo ridi telefoonkaadaan dhegaysanaynaa shahaad u karisaan fiirinaynaa annaka ha dhowhana eedin tani ayaa waxaa imaanaysaa iyadoo deganaasho guud ahaan gobolka laga dareemayo qabqabasho fara badan oo ciidamada amniga ay qabqabanayaan tiro la tuhunsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin ama wada shaqayn shabaab ay la leeyihiin xabsiyada guud ee dalkani kenya la dhigay halka tiro kalan laiyo haatanan la xaqiijin karin goobaha loola kici timay laamaha amniga dalkani kenya ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan tirooyinka lagu tuhumo in ay la shaqeeyeen xarakada al-shabaab waxaana jira ciidamo si gaara u tababaran siqda dhexana la baxay cid walboo tuhun uu soo galo taasoo walaaca ugu faraha badan haatan shacabku ay ka qabaan maxamed farax shire v o a garisa